ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa toddoba-iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijiriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiye ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo jeediyey kelimad muhiim ah oo ku socota shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan koonfurta dalka yemen warbixin ku aadan kelimadan oo ay baahisay mu'asasada almalaaxim ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan insha allah toogashooyin lagu dilay lix qof oo amerikaan ah oo ka dhacday koonfurta maraykanka meedadka ku dhowaad labaatan ruux oo tahriibayaal ah oo laga helay meel u dhow caasimadda dalka bulgariya saraakiil amerikaan ah oo ku dhintay diyaarad kula burburtay qaybo ka mida dalka maraykanka ku dhowaad toban askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay koonfurta dalka bakistan tiro askar amerikaan ah oo ku dhaawacantay waqooyi bari dalka suuriya xilli ay ku guda jireen weerar insaal ah iyo tobannaan ruux oo ku dhintay dabeelo baraf wata oo ku dhuftay gobol ka tirsan waddanka afghanistan qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
التقوى فسبحان الذي أسرى من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka hogaamiye ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa jeediyey kelimad muhiim ah oo ku socota shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan koonfurta dalka yemen hogaamiyahan ayaa ugu baaqay qabaa'ilada muslimiinta ah inay ka dhiidhiyaan mashruuca guracan ee dowladda imaaraadka carabta waxaana warbixintan ku eegaya cabdisamid cabdulaahi عصبة في الله كنا من بقاع الأرض جئنا والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا ننصر الإسلام دينا فكفى بالله شاهد sheekh sacad bin caadif al cawlaqi oo ka mid ah hogaamiyayaasha mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ayaa ka soo muuqday isdaar ay soo saartay mu'asasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ansaaru shareeca isagoo jeedinaya kelimad ciwaankeedu yahay yansuruuna allaha wa rasuulah oo uu kaga hadlayo muslimiinta ku dhaqan gobollada abyan iyo shabwa ee waddankaasi yemen ugu horeyn wuxuu kelimadiisa qabaa'ilka ku dhaqan gobolladaasi ugu bogaadiyey howlgallada kala duwan oo ay wiilashooda ku beegsanayaan qorshayaasha dowladda dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta isagoona sheegay in raggaasi mujaahidiinta ah difaac iyo dhufays adag u yihiin dadka muslimiinta ah kana hortegayaan mashaariicda boobka hantida iyo dhibaatooyinka uu imaaraad ku wado intaas kadib wuxuu ku baraarujiyey in weli damacyada dowladdaasi ee dalka yemen uu weli joogto ka yahay deegaanadooda si ay u hirgeliso mashaariicda ay wakiilka uga tahay gaalada reer galbeedka iyo yahuuda xaaqiidiinta ah إخواني المسلمين من قبائل أهل السنة الكرام في أبين وشبوة لقد راينا وشاهدنا وما زلنا نرى ما تقوم به الامارات واذنابها من تسلط واذلال walaalaheenna muslimiinta ah ee qabaa'ilka ahlu sunnaha sharafta leh ee abyan iyo shabwa waxaan ilaa iyo maanta aragnaa xukunka nagu sallidan iyo ihaanada imaaraadka iyo dabadhelifyadiisa nagu hayaan annaga iyo wiilasheenna ku dhaqan abyan iyo shabwa iyo xitaa guud ahaan yemen iyo dabka dagaalka ay ku holcinayaan wiilasha qabaa'ilka ama kuwa mandiqadda iyo iibsashada kuwa u taagta daran nafsi ahaan una xaqiijiyaan danaha imaaraadka si ay gumaysigooda ugu soo dabaalaan waddankeenna uguna fuliso qorshayaasha yuhuudda iyo nasaarada dadkana uga saarto diinkooda sidoo kalena u baabi'iso akhlaaqdooda iyo gobonimadooda carbeed ee ay asalka u lahaayeen sidoo kalena boobto hantida dalka ilihiisa ganacsi iyo dhaqaalena ugu shaqabeeliso masaalixdeeda iyo danaha cadowga islaamka iyo muslimiinta sidoo kalena naga dhigto kuwa iyada wax walba ku taabacsan oo uga amar qaata kuwani ma oga in raacitaankooda dowladdani yar ee deegaanadeenna guud ahaan wakiil uga ah maraykanka iyo yuhuudda inay ugu khasaarayaan diinkooda adduunyo sidoo kale iyo aakhiradooda haddii aysan naftooda haleelin allahna u toobadkeenin اتباعهم لهذه الدويلة الوكيلة لأمريكا واليهود في منطقتنا عامة يخسرون دينهم ودنياهم وآخرتهم إن لم يتداركوا أنفسهم ويتوبوا لربهم waxaa isagoo hadalkiisa sii wata uu sheegay in dhallinyaradaasi baadiyeysan ay seegeen nasiibkooda badbaada adduun iyo aakhira intaba haddii aysan faraha kala bixin howlaha ay kufriga ku garabsiinayaan wuxuu faahfaahiyey adilada sharciga ah ee caddaynaysa gaalnimadooda intaas kadib ayuu sheekh sacad al caadifi isagoo la hadlaya dadka muslimiinta ah ee gobolka abyan xusuusinaya sida ay mujaahidiinta ugu xisaabtamayaan gobolkaasi iyo bishaarada uu nebiga sala allahu calayhi wasalam sheegay ee ah in ay kasoo bixi doonaan lab iyo toban kun oo u gargaara allah iyo rasuulkiisa haddii ay yihiin mujaahidiinta jasiiradda carabta iyo hogaankoodana ay u hiloobeen ballanqaadkaasii sharafta leh sheekh sacad ayaa sidoo kale sheegay in ay sii wadayaan dagaaladooda ka dhanka ah mashruuca imaaraadka iyo maleeshiyaadka ay soo carbisay islamarkaana guud ahaan muslimiinta iyo gobollada abyan iyo shabwaha ugu baaqayaan inay kala qayb qaataan jihaadka ka dhanka ah cadowga ku duulay gobolladaas iyo guud ahaan waddanka yeman إخواني المسلمين إن لأبين مكانة في ديننا كريمة وهي أرض ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيخرج منها جيش ينصر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام walaalahayga muslimiinta ahaw wuxuu dhulka abyan diinkeenna ku leeyahay boos aad u sharaf badan waa dhul uu rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama inoo sheegay inay ka soo bixi doonaan ciidan allah rasuulkiisa uu ugu gargaari doono rasuulka allena wuxuu yidhi يخرج من عدن أبين إثنا عشر ألفا ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم رواه أحمد وغيره ونحن في شبوة أقرب الناس لهذه البقعة المباركة annaga oo ku sugan gobolka shabwa ayaa ah dadka ugu dhow buqcadan barakaysan waxa waajibka inagu ah ayaa ah inaan isku diyaarino oo aan caawinno walaalaheenna oo aan ugu gurmanno wax waliba oo ay u baahan yihiin si ay u xaqiijiyaan ballanqaadkaasi la sugayo allah idinkii oo aan annaga iyo walaalaheenna abyan iyo qof waliba oo ka mid ah muslimiinta oo raba inuu u shaqeeyo allah iyo rasuulkiisa kana hortagno dhammaan dadka doonaya inay la dagaalamaan islaamka iyo muslimiinta oo aan ogaanno in tandiimka alqaacida oo keliya aanan looga fadhinin howshan weyninka badan balse muslim waliba laga doonayo arrinkaasi haddii aynu ka tirsannahay ururka alqaacida waxaan arrinkaani siinaynaa mudnaan iyo muhiimad gaar ah askar ahaan iyo dhammaan saraakiishaba waxaana inoogu horeeya sheekh abilmiqdaad alkindi xafidahullah waxaan sidoo kale ka hortegaynaa mashruuca imaaraadka ee burburinaya diinka adduunyada akhlaaqda iyo xishoodka qofka balse waxaan ku boorinaynaa nafsaddeenna iyo walaalaheenna ka soo jeeda qabaa'ilka ahlu sunnaha ee yeman guud ahaan gaar ahaan abyan iyo shabwa in aan ka wada qayb qaadanno jihaadka ka dhanka ah dhammaan kuwa ku soo duulay diinkeenna iyo nafteenna ee isugu jira wakiilada maraykanka iyo dabadhilifyadooda ama iiraan iyo garbaha ay ku leedahay waddankeeda allah ka baqa dadka ahlu sunnaha ahow ha qiyaameenina diinkiinna iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo walaalihiinna muslimiinta ah aan soo afjarno dhammaan mashaariicda iyo tawjiihaadka lagu diidan yahay diinka alle iyo sharcigiisa jihaadkeena kan ahna aan ku xaqiijinno hadalka rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam وشرعه ونحقق في جهادنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرون الله ورسوله
ugu dambeyn wuxuu baaqiyo naseexo u jeediyey dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan koonfurta yeman kuwaasi uga digay inay ku dhacaan dhagaaraha sumaysan ee imaaraadka halka uu bogaadin u jeediyey mujaahidiinta gobolada abyan iyo shabwah iyo sidoo kale qabaa'ilka muslimiinta ah ee deegaanadaas ku dhaqan ونصيحتي لأهلنا في الجنوب عامة ألا يستجيبوا لدعوات الإمارات وأعوانها sidoo kale waanadayda ku socota ahlu sunnaha ku dhaqan koonfurta guud ahaan waxa ay tahay inaysan ajiibin baaqyada imaaraadka iyo dabadhilifyadiisa ee ku aadan mashaariicda ay ku burburinayaan diinka hantida iyo akhlaaqda wanaagsan aysan ku adeecin cunsuriyadda qurunka iyo baaqyada jaahiliga ah ee liita ha dhegaystaan hadalka rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة متفق عليه وفي الختام أشكر إخواني المجاهدين الأبطال في أبين وشبوة من مهاجرين وأنصار ugu dambayn waxaan u mahadcelinayaa walaalahayga mujaahidiinta geesiyada ah ee abyan iyo shabwa kuwaasi oo isugu jira muhaajiriin iyo ansaar anigoo ugu mahadcelinaya waxa ay u horeen u gargaaridda diinkooda iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale walaalahooda muslimiinta ah allah khayr ha ku awaalmariyo waxaan allah u weydiinayaa inuu u gargaaro gacmahoodana uu ku mannaysto futuuxaad waxaan walaalahaasi ugu baaqayaa sugnaan iyo waxa ay awoodaan inay ku bixiyaan ka hortagga colaadda cadowga ilaa laga helo nasri ama aan ugu hos shahiidno allah dartii raayada u gargaaridda allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam waxaan sidoo kale bogaadinayaa qabaa'ilkeenna dulmidiidka ah ee abyan iyo shabwa ee wiilashooda ku garab istaagay ka hortagga calooshood ushaqaystayaasha imaaraadka waxaan ugu hambaliyeynayaa nafurkooda iyo inay iska diideen oggolaanshiyaha qorshayaasha cadowga ee ka dhanka ah wiilashooda mujaahidiinta ah waxaan allah u weydiinayaa inuu khayr ku abaalmariyo uuna ku sugo xaqa annaga iyo iyagaba iyo u gargaaridda diinkeenna ilaa aan kala kulanno isaga oo raalli naga ah oo aan noo caraysnayn
حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان kelimada hogaamiye sacad bin caadifi alcawlaqi ayaa ku soo aadaysa iyadoo gobolada abyan iyo shabaha ay weli si dardar leh kaga soconayaan howlgallada ay mujaahidiinta ugu magac dareen sihaamulxaqa ama leebaabka xaqa kuwaasi oo looga hortegayo duulaanka cudwaaniga ah oo ay maleeshiyaadka murtasiqada imaaraadka kusoo qaadeen dadka muslimiinta ah ee reer yeman waxaana camaliyaadkaasay galaabteen nolosha saraakiil iyo askar badan oo ka mid ah calowshuud u shaqaystayaasha oo ay soo kidaysatay imaaraadka islamarkaana u adeegsanaysay duulaanka ay kusoo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoona fasahaad nuuc weliba ah ku dhex wada bulshada muslimiinta ah marka laga yimaado dilka iyo boobka ka dhanka ah hantidooda
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya toogashooyin lagu dilay lix qof oo amerikaan ah ayaa ka dhacay koonfurta maraykanka inta la xaqiijiyey ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay silsilada toogasho ah oo laga soo calaamadeeyey koonfurta waddanka maraykanka sida laga soo xigtay saraakiisha ciidamada booliiska ee xukuumadda washington toogashooyinkan oo ahaa kuwa isxigxigay ayaa laga soo tabiyey inay si isku mid ah uga dhaceen mandiqada tata ee hoos tagta gobolka missisibi ee koonfurta waddanka maraykanka ila wareedyo maxalli ah oo soo xiganaya guddoomiyaha maamulka mandiqada tate ninka lagu magacaabo beredlansi ayaa xaqiijiyey in dhacdadii toogashada ee ugu horreysay ay ka dhacday goob isku imaatin una dhow xarun ganacsi taas oo galaafatay nolosha ugu yaraan shan qof guddoomiyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hal qof oo haweenay ah ay weeraryahaanadu ku dhex toogteen gudaha guri isku imaatin halka shan kale oo laba ka mid ah gudaha gurigaasi lagu dilay ay weerarkaasi ku nafwaayeen halka laba kalena ay ku dhinteen bannaanka goobta isku imaatinka saraakiisha ammaanka ee maraykanka ayaa sheegay inay gacan ku dhigeen qof looga shakiyey inuu ka dambeeyey weerarka walow ay si rasmi a u xaqiijin weerarka maraykanka waxaa caadi ka noqotay toogashooyinka ay madaxyada isaga gurayaan dadka amerikaanka ah kuwaasoo si maalinla ah loogu soo tabiyey gobollada kala duwan ee waddankaas toogashooyinkan silsiladaha ah ee laga soo tabiyey gobolka missisibi ayaa qayb ka ah gumaadka isku hayaan dadka kala midibka ah ee ku dhaqan waddankaasi maraykanka isla wararka maraykanka ayaan ku guda jirnaa laba sarkaaloo amerikaan ah ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay koonfurta dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo nooceedu yahay black howk ay ku burburtay meel u dhow gobolka alabama ee koonfurta dalka maraykanka halkaasu ay ku nafwaayeen laba askari oo saarnayd diyaaradda burburtay ilaalada qaranka ee gobolka tansi ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in diyaaradahoodii ay ku jirtay duulimaad tababar ah aad baan ugu xunnahay dhimashada labada sarkaal oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka waxaana garab taagannahay qoysaskooda intii ay ku guda jiraan musiibada murugada leh ayaa laga soo xigtay taliyaha ciidamada milatariga ee gobolka tenise dhanka kale war uu soo saaray afhayeenka ciidamada maraykanka ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiintu ay fureen baaritaanka shilkan ayaga oo dabagal ku samayn doona sababta keentay dhanka kale wararka ka imaanaya dalka bulgaariya ayaa ku warramaya in sideed qof oo tahriibiyaal ah laga dhex helay meel u dhow caasimadda waddankaas dhacdadan ayaa laga soo calaamadeeyey dalka bulgaariya maalintii jimcaha meel qiyaastii labaatan kilomitir u jirta caasimadda bulgaariya dadka deegaanka ayaa wargeliyey booliiska dalkaas kadib markii ay arkeen gaari nooca xamuulka ah oo loogu tegay tuulada sida ay sheegayaan wararka hordhaca ah gaarigan ayaa sidee konton laba qof oo si sharci daro ah ku soo galay dalka bulgaariya dadka dhintay ayaa lagu hoos qariyey alwaaxo uu siday gaariga xamuulka ah taasoo sababtay inay u dhintaan neef la-aan dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray ilmo toddoba jir ah sidoo kale soddon iyo afar qof oo kale oo xaaladooda caafimaad laga deeriyey geeyey ayaa loo qaaday isbitaalka ku-xigeenka dacwad oogaha guud ee dalka bulgaariya ayaa u sheegay warbaahinta in dhacdadan musiibadii ugu ballaarnayd ee la xiriira tahriibka ee abid ka dhacda dalka bulgaariya sarafaf ayaa shaaca ka qaaday in afar tuhunsane la xiray isagoo carabka ku adkeeyey in aan shaki ku jirin in lasoo qaban doono kuwa sababay dhimashada siddeed iyo tobanka qof oo aan waxba galabsan waa sida uu hadalka u dhigay waxa ay la ildiran yihiin oksijiin la'aan waxay dareemayeen qabow daran waxaana hubaal ah in aysan waxba cunin dhowr maalmood ayuu yidhi wasiirka caafimaadka dalkaas bulgaariya oo ah marinka laga soo galo dalka yurub ayaa waxaa dalkeeda ku soo badanaya dadka sida qarsoodiga ah u tahriibaya inkastoo ay jiraan deer lagu xiray xuduudka uu la wadaago dalka turkiga oo qiyaas ahaan dhan laba boqol soddon iyo afar kilomitir musiibadan ayaa dib usoo xusuusinaysa caalamka kadib markii la helay meydadka soddoni sagaal qof oo u dhashay dalka vietnam sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka kuwaasoo laga dhex helay gaari qaboojiye ah oo meel u dhow caasimadda ingiriiska ee london sidoo kale sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ayaa la helay toddobaatan iyo kow meydad tahriibayaal ah kuwaasoo laga helay dalka austariya dhinaca kale tiro amerikan ah ayaa ku dhaawacmay waqooyi bari ee dalka suuriya xilli ay ku guda jireen weerar inzaal ah khasaare dhaawac ayaa soo gaaray askar amerikan ah xilli ay ku guda jireen howlgal inzaal ah oo ay ka fuliyeen waqooyi bari dalka suuriya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada maraykanka taliska dhexe ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay dhaawaca afar askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka suuriya kadib markii qarax lala beegsaday ciidamo huwan ah oo weerar habeen dheelmad ah ku qaaday guri ku yaala xadka wadamada suuriya iyo ciraaq taliska ayaa bayaankiisa ku sheegay in intii lagu guda jiray weerarka ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada maraykanka iyo calooshood ushaqaystayaal suuriyan ah islamarkaana ay hawada ka taageerayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee maraykanka askarta kula kulmeen qarax xoogan oo halkaasi lagu sii diyaariyey kuwaasoo dhaawac ku geystay afar askari oo maraykan ah iyo ay ay wadeen oo howlgalka qayb ka ahaa wuxuu intaasi ku diray in askarta maraykanka ee dhaawacmay lagu daaweynayo xarunta caafimaad ee ciidamada maraykanka ku leeyihiin gudaha waddanka ciraaq ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga wadamada muslimiinta ee suuriya iyo ciraaq ayaa marar badan waxaa khasaare ka soo gaara weeraro gardaro ah oo ay ku qaadaan deegaano dad shacab ah ay ku nool yihiin iyaga oo ku andacoonaya la dagaalanka waxa ay ugu yeeraan rag ka tirsan ururo argagixiso ah dhanka kale ku dhowaad toban askari ayaa dhimasho dhaawac ku noqday weerar ka dhacay koonfurta dalka bakistan inta la xaqiijiyey laba askari oo bakistaaniyiin ah ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay weerar ay rag hubaysan ku beegsadeen saldhigga ciidamada ee ku yaala koonfurta dalka bakistan sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka xuduudaha islaamabad ayaa sheegay in rag hubaysan oo lagu qiyaasay toddobo ay weerar ku qaadeen saldhig booliis oo ku yaala magaalada karanj halkaas ay ku dileen laba askari oo booliiska ka tirsanaa sidoo kalena shan kalena ay ku dhaawaceen sarkaalkan oo diiday in magaciisa la xuso ayaa warbaahinta ku sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay u suura gashay in ay gudaha saldhigga u galaan iyada oo aan la dareemin kadib ay rasaas la dhaceen ciidankii halkaas ku sugnaa oo dagaal u diyaarsanayn wasiirka arrimaha gudaha bakistan oo ka hadlay weerarka ayaa carabka ku adkeeyey in la aqbali karin waxaa halkaasi ka dhacay si deg deg ahna uu tafaasiil dheeri ah kaga baahan yahay saraakiisha ay khusayso isagoona tilmaamay saraakiisha booliiska u amray ciidamo dheeraad ah loo diro halka uu weerarku ka dhacay waxaa mas-uuliyadda weerarka sheegatay xarakada daalibaan bakistan oo dagaal xoogan kula jirta dowladda ka talisa dalka bakistan afayeen u hadlay daalibaan bakistan ayaana wacad ku maray inay dardargelin doonaan howlgallo ka dhan ah xukuumadda dabadhilifka islaamabad ugu dambeyn tobanaan ruux ayaa ku dhintay dabeelo baraf watay oo ku dhiftay gobol ka tirsan waddanka afganistan wararka ka imaanaya dalka afganistan ayaa ku warramaya in waqooyi bari dalkaas ay ku dhifteen dabeelo xoogan oo baraf waday kuwaasoo geystay khasaaro culus oo naf iyo maalba leh mas-uuliyiinta gobolka badakhshan oo u qaabilsan xukuumadda kaabul ayaa ku warramay inay ku dhawaa soddon ruux ay dhimasho dhaawaca ku noqdeen duufaano xoogan oo ku dhiftay deegaano hostaga gobolkaasi maxamed akram oo ah madaxa waaxa maareynta musiibooyinka dabiiciga ah ee gobolka badakhshan ayaa sheegay in musiibadan ay tahay dhimashada ugu yaraan toddobiyo toban ruux iyo dhaawaca labaiyo toban kale kuwaasoo la geeyey goobaha caafimaad si xaaladooda loola tacaalo wuxuu sheegay in dabeelo baraf waday ee afartii maalmood ee lasoo dhaafay qaybo ka mid ah gobolkaasi ka jiray ay sidoo kale dhaliyeen khasaare hantiyeed isagoona xusay inay baabi'iyeen ilaa konton guri oo deegaano kala duwan ku yaalay badakhshan waa mid ka mid ah gobollada ugu qabow ee dalka afganistan waxaana sanad walba ka da'a baraf aad u xoogan iyo rabab mihigaan ah oo ay ka dhashaan daadad xoogan oo geysta khasaare badan oo naf iyo maalba leh
guud ahaana intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaashaanna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله